bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal qodobada wararka idinkuga hayna waxaa ka mid ah dowladda oo sheegtay in maantay la daafurayo qorsho lagu beerayo boqol milyan oo geeda ah ardayda u fariistay imtixaanaadka k c s e da oo looga digay inay saameyn ku yeeshaan waxyaabaha been abuurka ah ee imtixaanaadka ee dowladaha sacuudiga iyo soomaaliya oo heshiisyo kala saxiixday duhur wanaagsan dhegeystayaal intaasi aa maqasheena waa qaar ka mida qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa isniin saddexiyo tobanka bisha kow iyo tobnaad labada kun iyo labaatan iyo saddex qodobadaasi kuwo kaloo faahfaahsan kusoo dhawaada guddiga imtixaanaadka qaranka ee kenya nek ayaa waxa ay kaga digeen ardayda u fardhida imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada sare k c s e da inay ku lug yeeshaan waraaqaha imtixaanaadka ee baan abuurka ah ee lagu faafinayo baraha bulshada kala duwan madaxa fulinta ee nek ayaa waxaa xaqiijiyey in waraaqaha imtixaanaadka ee lagu faafinayo baraha bulshada aysan ahayn kuwo sax ah oo keliya ah loogu talagalay in lagu qiyaano ardayda u fadhiya imtixaanaadka k c s e da waxa uu sheegay in ay ka warqabaan in baraha bulshada lagu wareejinayo waraaqo imtixaan oo aan waxba ka jirin ama waxba kama jiraana imtixaanaadka qaranka ayaa galay asbuucii labaad iyadoo oo madaxa fulinta ee neeg uu ammaanay maamulayaasha xarumaha imtixaanka iyo saraakiisha amniga wadashaqeynta ay la yeesheen wadashaqeynta ay yeesheen intii uu socday imtixaanaadka qaranka shacabka ku nool magaalada kuma xumaato oo ka tirsan baqayle ee deegaanka dhadhaabo oo la hadlay warbaahinta ista ayaa sheegay inuu saameyn adag ku yeeshay fatahaada roobabka xoogan ah ee saacadii lasoo dhaafay ka da-ayay ismaamulka gaarisa dadkan ayaa waxay sheegeen inay ka barakaceen guryahoodii iyagoona dowladda ugu baaqay inay si deg deg a ugu gurmadaan oo ay la soo gaaraan waxyaabaha abaayaha asaasigaa waxay sidoo kale sheegeen in xaaladuhu ay adag yihiin maxamed baaruud xuseen ayaa dhadhaab ka soo diray
oo jooga meel dhaho buulahadle oo kuma xumaata ka soo qaxay biyihii magaalada niow aad bay masiibo weyna ugu reebeen wax nool oo guri ma jirto daal ma jiro masaajidkay biyaa dhaca waxay raasinahaan iyo goolahan waa laga soo tegi yufti ma jiro wax jiro ma laho waxaa u baahan nahay gargaar ilaahay baa gargaar leh gargaar baa malin dargii raggii soo doortay inay jiif ka kacaan dadka soo gaaraan baa u baahan miyaa goormay idin soo galeen biyaha waxayna soo galeen habeenka xalaha habeenka kaafara marka hadda may sii xoogaysanayaan mise sidii hore hoos bay uga dhaceen maya way ka way ka sii darayaan kor bay usii socdaan kor waan garta marka waad ka qaxdeen goodihii aad ku noolaydeen ee magaalada kuma xumaad habeenka xalaha habeenka kaafar eed baa ayaa kasoo qaxna waa sidee xaaladda dadka la joogta iyo adigii caruurta warniyow xaaladda aad bay u adag weli magacayga waxaa la yidhahdaa weli sheekhdaan arsin baa la yidhahdaa marka alxamdulilah kolley waxa weeyaan waxa laraaan ka caawanayno waa kolley naxariis raxmadu rabbi keeno weeye marka masaa'ib far badan iyo dii kalena qaxitaan iyo aan caadi ahayn magaaladii meel soo jirta mar horta oo guryihii wallahiyo aad guri horta waxay maba jiro oo habeenka afraadna suu ku shaabayna garan goor dambe weliba u durmayna garan sidii sax markay dilaa leexeed dalka meelaha siyaasiya u durmayeen oo markaa dhacay u dambeyn bayna garan marka biyihii markay soo idin soo galeen maxaa dhacay waxaa dhacay dee inta guriga kudoorstaan wallahi cadiim waxaan ku dhihi karaa marka uu beryaya halka guri guriga ninka ugaas keliya mar isku imaaday inta qayb ay isku watay oo dadka salaada ay ku sheetay inta guriga kale ilaa lix sac shan sac afar sac intaas ayaa la kala baxaya ilaa u dambeyn inay hal sac hal sac kudhi kara lix sac ilaa shan sac bay nagu saameyn marka hadda waa sida xaaladiina hadda xaaladda annada kolley dee ma ilaahay aad kuma sheegan karno alxamdulilah waan aad ba laakiin biyihii yay noo saameeyeen maya banaanka la suran yahay banaanka la suran yahay waa loo soo cararay meel hadda ninka guur hadduu kuleeya loo soo cararay maxaad codsan lahaydeen waxaan codsan lahay gaargaar ilaahay baa iska lahay inay bal wax naloo soo gargaaro bacihii meel loo doonto waa la garan kari waayey oo xataa raashiinkii biyo wuu ku dhuftay shalay jidka ego lagu laabtay balacaana dad ku lalaabtay meesh ku laabtay waxba waa laga soo qaadi waayey dadka wadana miyo caan bay iska hormaadeen kahal xasan axmed marka niyahow meesha waxaa ka dhacday musiibo qaran waxaa ilaahay weynaha uu cilmi leeyahay ya oo biyo baan usoo fakadeen alxamdulilah rabbilcaalamiin hadda meel xeeladna noo gudbo beerileyn oo aan mar aan degna saasoo kale biyina soo galaan hadda joognaa hadda aanima marka waad ka soo qaxdeen magaaladii aad ku naqdo magaalada nafar bini aadan oo ku nool oo haweenkan caawa dhakhtarka magaalada ka ahayn ma jiro oo gurigiisa oo bayaxa ha ku baxsado ka waran ganacsiga iyo nolosha bulshada halkaa ku nool nolosha bulshada waxa la haasta malaha inta lagti waa zeero way wadaa inta lagdheera tii dowladaa wadaa nolosha biniaadanka waxaa waaye khatar baa lagu sugan yahay wax raashin lama haysto meel wax laga soo gudbisanayo malaha dayaxlehay meel looga soo sokayso malaha marka meel loo marina ma jira marka xanuunyo iyo raafdilaac oo dadka lugaha ka gara iyo biyo iyo maaragtay siraac meesha dhibaato fara badan baa neew ka jirtaa marka ilaahay hadda wax eh, idin soo gaaray oo gurmada ma jiro ilaa hadda waxa gurmadana soo gaara malaha hadda oo aragno malaha layle waan dirnay sawiro waan dirnay waxa waan samaynay mje waan la hadalnay jabana waa la gaarsiiyey badka wax ilaahay leelah saacadan arrinta iyada iskada dejiya amaan arag maxaa codsan laydin waxaa codsanaya uu daawa codsanheen waxaa codsanheen magaranaysaa bacyaal waxaa codsanheen magaranaysaa raashin sandarabooyin oo maaragtay jancada oo si aan xawli aad saaid u kacday waxaa la yidhahaa aadan bara xasan baa la yidhahdaa waxaa la sheegaya waa wax jiro oo biyihii taasi waxada u galeen biyahana biyo yar ma aho marka hadda dadkii bannaankana la jooga wax lama haysto meel raashin kaa soo gelina xaaran bay dhashay maxaa yeelay dadkii daarfuur way go'day xaggan kale ma jirto marka waa meel go'doone marka hadda afar shay oo ugu sii daran baldaawada iyo muxuaha sandarooda iyo bacda iyo goosh iyo raashinka waxaa raashinkii dadkii ninkii awal bas ka dhibqbay oo oo iskaba tabar yaraa oo haddana waxaan ku dhacay marka wax lahaya ma jiro marka arrintaasaa marka meesha ka dhacday marka dadka muslimiinta eh bal horta mid waa mid oo dad horta muslimiinta biyaha saasoo kale waxay wataan waa- waxa weye sarkooda wuu iska baday marka muslimiinta waxaa rabnaa horta inay noo soo duceeyaanoo bal biyaha maarata xaroonkooda iyo sharkooda halaqyahooda iyo waxa loo ay wataan inuu ilaahay inankiisina ilaahay naga marin wixii kaloo haddee sosarkooda xagga ibniaadamnimada tari karada ibniaadam jirka iska yar ayadana balaha maarata muxuu ahaa nagu qasaro oo xagga masaajida iyo dugsiga waxa loo eleesan karo oo xagga kutubada iyo oo gargaarkaasna bal culamada kala gaartay bilaa yidhaha duq waayeen ana shalay jirkan waa sii maro ilaa daro waan ku noqday xalay waxaan baan sii imaaday duq waayeen oo soo qaadoonin hata meesha jirta hata duqda haddii diyaarada loo qalqal kortaasaa looga xiro ruux naf fiican ruux nafta la badbaadiyay noqon lahay meel cumar duuq waxaan joogaa qohumaadka waan ka soo qaxnay meel xal dhaheel la dhaho oo inta ka horna aan biyo kaga baxnaan joognaa marka alxamdulilaahi dib wixii ku eguunhayaa dii wixii tabar ay diido ma wixii kalena maloo qasaarna maxay tahay dhibaatada idinku haysta meesha u qaxdeen meeshaan hadda u qaxnay nafteeda biyaha welina may soo gaarin laakiin inta ka hor inta ka hor hallinooda hore hadda nafteeda biyaha way nagu soo gaareen maxaa codsan laydin waxaa codsan lahaa wixii oo gargaar in la soo gaaro ilmaha taa wax dab loo saaraay ma laho raashinkii shalay markaan ku noqonay dukaamihii bay ku dhufteen biyaha wax dab loo saaraay ma laho gogoshiina way qoyday oo marka hore uu faraashin baa lagu seexinaya faraashihii qoyaan qalheyri kumaana jirin jiingadihi maxoogay biyaha u joogaan wixii bac ayaa masandaro oo naloo tari karaan wixii kodkoto oo dhisnaana way dimaan wixii gargaar oo u baahana inaan maxaa la rabaa nala soo gaaro oo nala soo gaarsiiyaan rabnaa haddii ilaah yidhaha insha allahu gaadiid aad u badan ayaa waxaa lagu arkayaa wadada weyne ee isku xirta nakuru iyo eldoret kadib markii halkaasi shil gaari uu ka dhacay cariiriga baabuurta ayaa yimid kadib markay isku dhaceen laba gaari oo kale ah booyad iyo gaari dibdamisa booyadda oo saliid waday ayaa waxa ay ku rogmatay deegaanka lagu magacaabo Ni- waa deegaanka niyaja iyadoo sidoo kalena ay xidhmatay wadada islamarkaana saliiddu halka ay ku daadatay taasi oo keentay in ilaa iyo hadda la sifaynayo shilkan ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay boqolaal qof oo wadadaasi maray ama ku safrayay dhanka kalena laba qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen shil gaari oo ka dhacay aaga kasaama oo iyadu ka tirsan wadada isku xirta kisumu iyo nairobi sida ay sheegeen ciidanka booliska ee dalka waxaa magaalada wajeer maanta lagu aasay sheekh brofeor maxamed nunow oo ka mid ahaa culimmada wajeer kaasi oo xalay ku geeriyooday isbitaalka weyn ee magaalada wajeer qaar ka mid a culimmada kasoo qayb galay aaska ayaa warbaahinta la hadlay una duceeyey laga bilaabo muslimiinta oo dhan kuwa dhiman doona iyo midkan haddaan ka hor hore u dhintaba rawdatun min riyaalijanna godka inaas ugu dhiga subxaanahu wa tacaala ilaahayna ka magangeliya xufratun min xufari naar ilaahay ka magangeliya yaan ilaahay ka baryaynaa barzunuunow ma aha qaf iska dhinti ma aha qaf caadiga ma aha waa tiir wajeer oo baxay waa waa tiir reer wajeer ka baxay mawgi qaf dhinte ma aha waa tiir wajeer ka baxay waa tiir culummada ka baxay waa tiir reer wajeer ka baxay waa tiir culummada ka baxay ilaahay aan ka rajaynaynaa ximintaas intaas dhan oos hay janno la eg inaad ilaahay siiya subxaanahu wa tacaala ilaahayna waa ugu rajaynaynaa bedelkiisana dad u khidmeeya diinta sida jeclahay ilaahay keenana ilaahay baan ugu rajaynaynaa sida ay la ayligeed madaarista islaamka oo iskuul xiriyo furneed maanta waa soo wada xirnay madaaristii oo dhammaala meel ay joogto baa lasoo wada xiri asana loo soo wada ducooy asaga daradiisaa loo wada aftaxay marka ilaahay aan baryaynaa ilaahayow na barakeey ilaahu barsanuunow dembigiisa dhaaf ilaahayow u naxariis ilaahayow u naxariis ilaahu qabriga u waasici ilaahu haddaas cadaabta waxba kugu kordhin ma hayiin ilaahu haddaad janno gelisana waxba kaaga munusqaamaayeen ilaahayow saasaan kaa baryaynaa subxaanahu wa tacaala ilaahayow adaan kuu calaacalaynaa ilaahu adaan gacnaha kugu horsanne ilaahu adaan dhulkaa noo gogle ilaahu adaan carkaana saanqaaf nooga dhigi rabbiyow raxmaanow adaan ku tuugne adaa cafin kari cafi sheekha naga dhintay ilaahay ha u naxariisto qabriga allah u waasiciyo qabriga allah u waasiciyo brofesor qabriga allah u waasiciyo jannatulfardows allah ha geeya waxaan codsanaynaa ninkii brofesor hadda ka hor ay wax dhex mareen inuu iska cafiyo oo gacanta u taagto khayr allah ha idin siiyo war cafiya sheekha oo gacanta taaga kulligiin inuu ilaahay qabriga u nuuriya brofesor ha la cafiyo ilaahu qabriga u nuuri ilaahu qabrigiisa beer beeraha jannada ka mida ka dhig rabbiyow ilaahayow annagana gadaashiisa adaan ku baryaynaa hana fidmaynin
aniga oo lay dhahaa moxamed xasan muumin oo dhukow layo yaqaana waxaan u tacsiyeynayaa maanta xubin islaamka wajeer jooga oo dhan ka baxday oon aad ugu murugsannahay yaan ka tacsiyeynayaa qabriga allah u waasiciye reer wajeer waxaan u sheegi in ay xibin naga dhacday oo xubintaas naga maqan ay tahay islaamnimadii ninkaa wuxuu uu sheegi jiray wixii uu dadka dhihi jiray wixii uu dhihi jiray dadka ha loo sheego yaan aad iyo aad ugu xanuunsanahay aniga reewajeerna waxaan u sheegaa culimmada ninkii dhintay in loo tacsiyeeyo inta dambaysana in dadka isu soo dhoweyntiisa laga shaqeeyo annaga oo odayaal ah ama dadkii wajaal ku dhashay oo dadkii wajaal ku duqoobay waxaan idiin sheegaynaa meeshii uu brofesor nuunow ka tegay maanta dhib weyn baa nooga soo hoyanaya culammada waxaan rabnaa in dadka la isu soo dhoweeyo oo dhallinyarada loo sheego walaale in la yahay oo wixii walaal lagu yahayna diinta ay tahay diinta in aan walaalo ku nahay yaan dadka u sheegaa aniga oo oday brofesor nuunow waxaan u sheegi karaa aniga oo oo maanta u sheegaya ilamaa konton iyo sagaalkii inaan aqaanay wixii uu ka shaqaynaya markii uu ingiriis joogayna allah ka dhigee in ay ahayd diinta halin liisu soo dhoweeya iyo dadka ina walaalnimo uu iskugu imaada asagoo irid walba ka shaqaynaya oon qabiil ku shaqaynaynin oo ka shaqaynaya diinta dhexdeeda dadka yaryaraa hataa isguullaha wuxuu ka dhihi jiray ilmaha bara walaalnimada sidii ay tahay iyo sidii laiskugu soo dhowaana waxaan u aqaanay nin lagu yaqaano diinta iyo dadka jooga isu soo dhoweyntiisa asagoon qabiil ka shaqaynayna maalin walba wuxuu lahaa oo meeshaan uu ka sheegay ninkii qaloocanaa la soo toosiye madaxda kama u cabsan jirin wuxuu dhihi jiray intay inta waad ka hallawdeen intana soo hagaajiya culimmadana waxaan u sheegi meeshii uu asaga ka tegey inay naga naafoobin oo laga shaqeeyaan rabaa
madaxweynaha dalka william ruuto ayaa maanta magaalada makindo ee ismaamulka mukwene waxaa ka daafuray barnaamij geedo lagu beerayo looga beerayo dhammaan ismaamulada dalka si loo haleelo bartilmaameedka dowladda oo ah boqol milyan oo geedo ah in la beero waxa uu sidoo kale dhammaan golihiisa wasiirada u kala diray ismaamulada kale ee wadanka si ay halkaasi uga daafuraan barnaamijka wasiirada ayaa loo xil saaray mid weliba oo ugu yaraan laba ismaamul ku hogaamiya barnaamijka dhirbeeridda kenyaanka waxaa lagu booriyey in ay maanta ka qayb qaataan ololahan sidoo kale maanta ayaa dowladda waxay u aqoonsatay inay tahay maalin fasax qaran madaxweynaha dalka ayaa hoosta ka xariiqay in laga faa-iideysanayo robabka dalka ka da-ay qorshaha dowladda dhexe ayaa ah in ugu dambeyn sanadka laba kun labayo soddonka la abuuro toban iyo shan bilyan oo geeda ah si loo yareeyo saameynta ka dhalata isbedelada cimilada waxaa dowla deegaanada gaariso wajeer iyo mandheero barnaamijkan geeda beerista ku hogaaminaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran rofesor kiduri kindhiki hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka zamiil lomoja wanken rail odinga ayaa sheegay inuu ka mid noqon doono musharaxiinta u tartami doona hogaanka amaba xilka madaxtinimada ee dalka doorashada guud ee labada kun toddobiyo labaatanka waa haddii taageerayaashiisu ay sidaasi ku dhiiriyaan waxa uu xusay in haddii taageerayaashiisu ay ka codsadaan in uu soo sharaxo uu markii lixaad u tartami doono xilka madaxtinimada ee dalka ugu sarreeya master odinga ayaa xili uu ismaamulka homa bay ka daafuray ololaha diiwaangelinta xubnaha cusub ee xisbiga o d m tilmaamay in uu kusii jiri doono saaxadda siyaasadeed waxa uu dhallinyarada ugu baaqay inay xubin ka noqdaan xisbiga o d m islamarkaana ay isdiiwaangeliyaan ra-iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa dhanka kalena sheegay in xisbiga o d m uu noqon doono mid xoogan oo ay xubno badan kusoo biiri doonaan ka hor doorashada guud ee dalka ka dhici doonta sanadka labada kun toddobiyo labaatanka
sagaashan iyo toddoba dhibic saddex star f m wejeel iyo habaasweyne
dowladaha soomaaliya iyo boqortooyada sacuudiga ayaa magaalada riyaadh ku kala saxiixday heshiisyo dhinaca amniga ah heshiiska ayaa ku saabsan xujinta xiriirka labada dal waxaa si wada jir ah oo rasmi ah u kala saxiixday wakiilo ka kala socday wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee sacuudiga heshiiska ayaa diradda lagu saarayay horumarinta iskaashiga dhanka amniga ah ee ka dhexeeya soomaaliya iyo sacuudiga wax ka qabashada dhinacyada muhiimka ah sida la dagaalanka argagixisada wadaagga sirdoonka iyo tayeentaba waxaa ujeedadu ay tahay in la xoojiyo qaab dhismeedka amniga ee labada wadan taasi oo ogolaanaysa haba badan oo waa haba badan oo wax looga qabanayo caqabadaha amniga ee gobolka sidaa ayaa lagu yiri bayaan munaasabada lagu saxiixay heshiiskan oo lagu qabtay magaalada riyaadh ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin sarsare oo ka kala socday labada dal oo ay kamid yihiin wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda soomaaliya abshir cumar jaamac iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee boqortooyada sacuudi carabiya cabdulcasiis bin sacuud al sacuud labada wasiir waxay tilmaameen muhiimadda uu leeyahay heshiiskani iyo sida ay labada dalba doonayaan in ay kaga faa-iideystaan wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamay in heshiiskan uu bog cusub u furayo xiriirka soomaaliya iyo sidoo kale sacuudiga ka dhexeeya oo ku tilmaamay inuu yahay mid soo jireena gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir maxamed axmed iriyobo ayaa ka warbixiyey shirka degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir oo xalab muqdisho ka dhacay islamarkaasna arrimo dhowra looga hadlay kulankan ayaa waxaa lagu soo qaaday arrimo ay kamid yihiin roobabka mihigaanka ah ee muqdisho iyo deegaanada hoos yimaada ka da-aya kuwaasi oo saameyn ay ka dhalatay arrimaha amniga iyo qodobo kale
shirkii degmooyinka iyo maamulka sare shirkaas oo ahaa shir degdeg ah loogana had xaaladaha guud ee ka jira magaalada muqdisho gaar ahaan maalmahan waxaad ogtihiin inay si xoog leh roobab ay u socdeen roobabkaas dalkoo dhanna ka socda gaar ahaanna caasimadda ka da'ayay oo wata biyo aad iyo aad u xoog badan laga yaabo mararka qaarkood degma uusa ka da'ayn in biyo iska socda ay yimaadaan marka roobabkaas xaqiiqatan waa roobab aad iyo aad culayskooda u wata faa'iidadoodana wata dadku waa u baahnaayeen roobab oo dee abaarta ilaahay inuu dadka ka bixiyo wax qiimo badanay ahayd laakiin daadadka iyo biyaha ka soo rogmanaya culays badan ayaa ka imaan karo dadka uga imaan kara culaysyadaas marka ayaan rabnay inaan degmooyinka iyo maamulka isla wadaagaan sidii maaragtay dadka loogu gurma lahaa shacabka sidii magaalada meelaha biyuhu ay fadhiisanayeen looga qaadi lahaa oo loogu gurma lahaa marka dhammaan wuxuu ku saabsanaa shir gurmad guud oo loogu talagalay inuu maaragta heegan la geliyo maamulka gobolka banaadir dhammaansu u dhan yahay hadday yihiin degmooyinka haddii uu yahay guddigii maaragta hawshaas loo xil saaray haddii uu yahay dadka soomaaliyeed booyadaha kuwa leh qof kastaa wuxuu ka qaadan karo in dadka la howlgeliyo ayaa uu ahaa shirka ajendihiisa iyo qorshihiisa ugu weyn roobabkan horeayaa looga digay xaqiiqatan horey ayaa looga digay inay biyo badan la imaan doonaan iyo daadad inuu la imaan doonana waa la ogaa horeyaana maaragta loo saadaayo maalin kastana waa arkaynaa waxa ka dhacaya gobolada haddana maaragta caasimadiiyaan joognaa marka waxaan rabnaa inaan dadka gobolka banaadir degan aan u sheegno in maamulka gobolka banaadir hariya hameen heegan uu ugu jiro siduu maaragta u caawi lahaa dadka daadadka laga yaabo inay wax gaarsiiyaan horena maaragta guddiyo kala duwanaa loogu saaray oo arrintaas ayadaa dadka uga digaaya meelaha biyo fariisiyaha loogu talagala in dadka laga dheereeyo meelaha la isleeyahay biyaha wuxuu dhibi karaa loogu talagala in maaragta dadka looga digo har iyo hameen wuxuu maamulka gobolka banaadir u taagan yahay guddigii loo xil saaray howlaha guud ay u taagan yihiin sidii biyaha ay maaragta meelaha marinada oo muhiimka biyaha isugu yimaada oo soo rogmanaya ay uga qaadi lahaayeen ilaa iyo hadda shaqadaasu meel fiican ay marayda xaqiiqatan waxay ka fiicanta tahay sanadyadii lasoo dhaafay ee biyaha maaragta soo rogmanaya biyuhu culays badan ay leeyihiin laamiyada waxaa laga yaabaa qaarkood inay dhibaato gaarsiiyaan waxaa laga yaabaa in guryaha qaar ay dhibaato gaarsiiyaan waxaa laga yaabaa meelo maaragtay aysan biyuhu fariisan jirin xoogooda iyo awoodda ay leeyihiin inay fariistaan laakiin waxaa caawa lagu ballamay dadaalkii uu maamulka gobolka banaadir wada inuu sii laba jibaaro taas qodob waxay ahayd muhiima oo maaragtay gurmad xoog le sidii loo samay lahaa ay ahayd ilaa iyo haddana gurmadkaas uu si fiican u socdo xaqiiqad waxaa jirta waax la yidhaahdo waaxda howlaha guud oo har iyo hameen hawshaas u taagan loo xil saaray ugu yaraanna labaatan booyadood soddon booyadood halkii marba ay howlgalayda maxaa yeelay haddiiba shaqadaas aan la qaba lahayn magaaladan oo dhan waxay noqon lahda iyadoo dhan daadad iyo biyo fariisaya noqon lahda taas marka qodobkaasaan rabaa inaan ugu gudbo waxaa jiray qodobo kale oo iyadana aad looga hadlo sida ammaanka sidii uu ahaa in lasii xoojiyo laga shaqeeyo waxaa kaloo laga hadlay mukhaadaraadka iyo ciyaal weeradii mararka qaarkood ka jiri jiray degmooyinka ayagana gacanbira in lagu qabto oo aysan naga mashquulin howlihii rootiiniga ahaa oo socday oo magaalada laga hay jiray in uusan robku naga mashquulin oo howlahaasna ayagana gacanta lagu haayo oo adeegii bulshada loo hayay gacanta lagu haayo hadday tahay amnigii iyo hadday tahay la dagaalankii mukhaadaraadka iyo haddii ay tahay dadkii tuugada ahaa oo dadkan xamiinadii inay isbaaraystaan iyo maalintii laga yaabi jiray in sidoodii loola dagaalamo oo magaalada amnigeed uusan waxba iska bedelin marka aad iyo aadeen rabnaa inaan ugu mahad celinno gudoomiyaasha degmooyinka xaqiiqatan aad iyo aad u dadaaleen waxaan rabnaa ayagana inaan u mahad celinno dadka soomaaliyeed oo mar kastana garab taagan gabagabadii waxaan rabaa inaan u sheego dadka gobolka banaadir degan roobkaanu horena waa looga digey haddana waxaan rabnaa inaan maaragtay ay fooljignaan gooniya ay muujiyaan roobkan waxaad arkaydaa isagoo degmada xamarweyna ka da'ay ee degmada xamar jajamna ah ka da'ayna arkaysa isla markaasna biyo xoog le oo meelay ka yimaadeen ay meeshaas ay marayaan marka maahan wax la saadaali kara xaqiiqad roob laga yaabo inuu ka da'ay garas baalley iyo dharkiinley ayaa biyihiisu waxay soo gaarayaan lambar afar ay imaanayaan iyagoo jidka ku jooga oo caadi dadka ay u socdaan marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ilaahay maaragta inuu la garab galo howlahaas dadka haya iyo dhammaan gobolka banaadir iyo dhammaan degmooyinka intaba ilaahay inuu la garab galo annaguna haddaan naha maamulka gobolka banaadir hawshaas gacantaan ku haynaa waxaana u sheegaynaa inaan u khidmay doono dadka gobolka banaadir degan hadduu ilaahay yidhaahdo aad iyo aad mahadsantihi wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowladda soomaaliya wafdi hogaaminayo oo ay ka mid yihiin xeerilaalyaha guud ee qaranka suleymaan maxamuud iyo garsoore sheekh saalex dhiblaawe oo asna ka tirsan maxkamadda sare ee soomaaliya ayaa magaalada qaahira ee caasimada dalka masar kulan waxay kula qaateen wasiirka cadaaladda ee dowladda masar cumar marwaan kulanka labada wasiir ay yeesheen ayaa waxaa looga hadlay iskaashiga dhinaca arrimaha cadaaladda sharciyada garsoorka taasi oo ay wadajir uga shaqeynayaan labada dowladood ee soomaaliya iyo masar wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka soomaaliya xasan macalin waxa uu dhigiisa masar kaga mahadceliyay casumaada oo u fidiyey isagoo bogaadiyey horumarka dhinaca adeegyada cadaaladda iyo garsoorka ee dalkaasi waa wasiirada cadaaladda ee labada dowladood ayaa cadeeyey muhiimada ay leedahay xiriirka taariikhiga ah ee ka dhexeeya masaarida iyo soomaalida iyo sida sidoo kale labada dowladoodba ay ugu heelan yihiin xoojinta xiriirkaasi waxaana ay isla garteen in la kala saxiixdo heshiisyo is-afgarad ah oo arrimahan lagu fulinayo soomaaliya ee masar ayaa sheegay in xiriirkoodu maadaama uu yahay soo jireen ay doonayaan inay sare u qaadaan waxyaabo badan oo dhinacyada waa dhinacyada wadashaqayntana ay kala saxiixdaan wafdiga ayaa inta uu ku sugan yahay dalkaasi masar waxay kulamo kala duwan la qaadan doonaan dhinacyada diblomaasiyadeed iyo sidoo kale qeybo ka mid ah bulshada soomaalida ee dalkaasi ku sugan oo ay ka wada hadli doonaan arrimaha la dhinacyada ee horumarka iyo waxyaabaha soomaalida ku nool dalka masar caqabadaha ku ah ee ay wajahayaan deegaano ka tirsan gobolka mudug ayaa wararku waxay sheegayaan in ciidanka xooga dalka soomaaliya oo kaashanaya kuwa deegaanka ah ay howlgalla al-shabaab ka dhan ah ka wadaan howlgalladaasi ayaa kusoo aadaya iyadoo sidoo kalena deegaano gobolkaasi ka tirsan saameyn ay ku yeesheen roobabka xoogan ee gobolada kala duwan ee soomaaliya ka da-aya howlgalladii ugu dambeeyey ayaa ciidanka xooga soomaaliya waxay ka fuliyeen deegaanada dhaca koonfurta gobolkaasi mudug waxaana sidoo kale ay sheegeen in ay howlgalladaasi sii laba jibaarayaan ilaa iyo inta deegaanadaasi al-shabaab laga saari doono haddaan dhinacayo magaalada muqdisho caasimada soomaaliya aan eegno taliska ciidanka dhulka ee soomaaliya ayaa sheegay in ciidanka xooga dalka ay toogteen qof naftihalliga ah oo doonayay inuu isku qarxiyo albaabka laga galo kuliyadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho war-saxaafadeed kooban oo taliska uu soo saaray ayaa waxaa lagu sheegay inuusan jirin wax khasaare ah oo gaaray ciidanka aagaasi ku sugnaa marka laga reebo qofka ismiidaamiyaha ahaa oo ay ciidamadu dileen ka hor inta uusan isqarxin amaba qorshihii waa qorshihiisa uunan fulin taliska ayaa waxa uu xusay in ciidanku ay heegan buuxda u yihiin in ay ka hortagaan ee dhagarta ay maleegayaan kooxaha al-shabaab al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda falkan iyagoo sheegay in ay ku dileen ilaa toddoba askari bishii julaay ee sanadkan ayay ahayd markii qof ismidaamiyey uu isku qarxiyey gudaha xarunta jaalasiyaad oo ay ka socotay faylinta ciidanka guutada afariyo tobanka oktoobar weerarkaasi ayaa geystay khasaare dhimasho iyo dhaawacba oo ciidamada soo gaaray qofka ismidaamiyaha ah ayaa la ogaaday in uu isku dhigay sarkaal ciidan isagoo sidaasina ay ugu suuro gashay in uu gudaha waa inuu iska dhigay sarkaal ciidamada ka mid a kadibna ay u suura gashay inuu gudaha isku qarxiyo hay-adaha amniga iyo sidoo kale xubno ka tirsan ciidamada afariyo tobanka oktoobar ayaa sidoo kale xeradaasi tababaro iyo waxay ku qaataan arrimo dibahabeyn dhinaca ciidamada ah wararka caalamka maamule hore oo dugsi hoose oo ku yaala gobolka kanzu ee dalkaasi shinaha ayaa la dilay kadib markii lagu eedeeyey inuu gabdho yar gabdho yaryar oo aan qaangaarin kufsi u geystay dilka ninka ayaa loo adeegsaday rubad sun ah toddobadii bisha novembar maxkamadda ayaa waxay ku xukuntay dil kadib markii uu kufsaday shan gabdhood oo da-dooda u dhexaysay sideed ilaa iyo labiyo toban sidoo kale ee faraxumeynta toddobiyo toban gabdhood oo da-dooda u dhexaysay sideed ilaa toban iyo afar sano dembiyadani waxay dhaceen intii uu ahaa agaasimaha waxbarashada iyo anshaxa kadib waa mid ka mid ah dugsiyada hoose oo ku yaala dalkaasi shiinaha maxkamadda ayaa waxa ay ku heshay ninkan dembiga kufsiga ah waxaa sidoo kale lagu helay dembi ah in uu caruur faraxmeeyey isaga oo lagu xukumay toban sano oo xarig oo dheeraad ah balse ugu dambeyntii lagu fuliyey dilka maxkamadda ayaa go-aansatay in ay xoojiso ciqaabta dilka ah iyadoo sidaasna ay ugu sabab tahay dembiyada culus ee uu geystay amaba dadkaasi loo geystay ugu dambeyntiina ciidamada mareykanka ayaa weeraro duqeymo ah ku qaaday laba goobood oo ku yaala dalka suuriya taasi oo ay sheegeen inay jawaab u tahay weerarada lagu beegsaday shaqaalaha ameerikaanka sida uu sheegay xogeyaal difaaca ee washington waa markii saddexaad oo in ka yar saddex toddobaad milatariga mareykanku beegsadaan goobo ku yaala suuriya oo ay ku sheegeen inay ku sugan yihiin kooxa hubeysan oo xidhiidla leh iiraan mareykanka wuxuu sheegay inay sare u kaceen weerarada ka dhanka ciidamadooda ku sugan wadamada bariga dhexe dhinaca kal mareykanka ayaa arbacadii bartilmaameedsaday goobo lagu kaydiyo hubka oo ku yaala suuriya kuwaasi oo la aaminsan yahay inay lahaayeen kooxo ay iiraan taageerto washington ayaa sheegtay in weerarada isdabajooga ah ay jawaab u yihiin weerarada soo noqnoqda ee lagu qaaday ciidamada mareykanka ee ku sugan dalalka ciraaq iyo syriya kuwaasi oo lagu dhaawacay tobanaan askari oo ameerikaana weerarada sii kordhaya ee lagu hayo ciidamada mareykanka toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa lala xidhiidhinayaa dagaalka u dhexeeya israa'il iyo xamaas kaas oo bilowday kadib markii kooxda falastiiniyiinta ay weerar lama filaan ah ka fuliyeen qasa toddobadii bishii aan kasoo gudubnay